wasiiradan oo ka tirsanaa dowlad goboleedka galmudug iyo puntland ayaa kulan waxay ku yeesheen magaalada ah gaalkacyo waxayna kaga wada hadleen sidii loo joojin lahaa colaad beeleedyada ka taagan qeybo ka mid a gobolka mudug waxaana kulanka kadib ah warbaahinta la hadlay wasiiru dulaha madaxtooyada galmudug maxamed faarax talyaani yuusuf ku-xigeenka arrimaha gudaha puntland yacquub maxamed cabdulle waxaana ay warbaahinta la wadaageen natiijada ah ka soo baxday shirkan iyagoo sheegay in labada maamul ay isla garteen in la xoojiyo dadaalada nabadda lana sameeyo ciidamo iskudhaaf ah oo kala dhex gala beelaha diriirtu u dhexeyso si loo hubiyo in heshiisyada nabadda laga dhaqangeliyo sidaan sheegay ay ka wada hadleen sidii xal loogu heli lahaa colaad beelo walaalo ah oo galbeedka gobolkan mudug dega dhowaan ku dhex martay taasoo muddo soo jiitamaysay waxaana labada dhinac ay isla garteen oo ay si dahfur ah uga wada hadleen sidii colaaddaasi loo joojin lahaa isla markaana labada beelood oo walaalaha ahi ay ugu dadaali lahaayeen in dhinaca nabadda loo janjeersado kulankan maanta halkan ka dhacay wuxuu ahaa oo dhinaca galmudug ka dhacay dhinaca hordhaca kulan hordhaca waxaana loo madlan yahay hadduu ilaahay yidhahdo maalmaha soo socda in kulammadu ay halkoodii kasii socdaan walaalkii wasiir talyaani waa mahadsan yahay wasiir dowlaha wasaaradda madaxtooyada ee galmudug sida wasiirku idiin sheegay halkan kulama maanta ka dhacay annaga dhankayaga waxaa hoggaan noo ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dimuqraadiyadda iyo arrimaha federaalka ee dowladda puntland mudan wasiir juxa dhaga galmudugna wasiir gaboobe ayaa hoggaan u ahaa labada wafdi maantii ayay halkan gaalkacyo ay soo galeen ayadoo la fulinayo weliba dhanka puntland nimid ayadoo la fulinayo amarkii madaxweynaha iyo labada madaxweyne way caddayd doorka mar kasta ay taagan yihiin labada maamul in halkan laga helo nabad oo dadka gobolka ay nabad iyo walaalnimo iyo daris wanaag ay anfacayso shirku maanta ayuu bilow ahaa waxaannu marka hore is aragnay mas-uuliyiintii heer gobol ee labada dhinac iyo saraakiisha ammaanka sidaad waad ogsoontihiinna barbilow fiican baa hore u jiray in labada beelood ay bayaan soo saareen labada beeloodba waxay si walaalnimo u muujiyeen in wadahadal miiska wadahadalka lagu laabto wixii dhacayna aysan noqon caqabad ku noqon dadaaladii nabadda ee socday halkaasaa ka ambaqaad ku noqon doono hadduu allah wadara idmo waxaa keliya hadda idiin sheegi karna waxa weeye in halka kani gaalkacyo ay noqon doonto hormud u noqon doonto colaaddaas sida loo xallin lahaa iyadoo ay martigelinteeda ay qaadatay labada maamulna ay awood gelinayaan dowladda puntland iyo galmudug sidii wax looga qaban lahaa arrintaa sidii horey doorka hore uga qaateen shariifka ahaa keliya waxaanu soo hordhaca ee aniga iyo wasiiru dowluhu ku matelnaa shirka socda inaannu bulshada u sheegno in labada maamul ay awood labada dowlada ay qaabteen mas-uuliyaddoodii kana codsanayno cid kastaoo waxgarada oo nabadda ka shaqaynaysay oo dadaalka waday inay meesheeda xilqaan ka sii samayso nabaddaasi qoriga afka lagu sii dheganaado dadaalada nabadeed ee socda ayaana bulshada ay rajo weyn ka qabaan iyadoo la filayo in kulamo dheeraad ah la qabto si loo xaliyo khilaafaadka loona xaqiijiyo nabadda deegaanka